halkana waxaynu kaga daraynaa saddex gabay oo ku saabsanaa dagaalkii labaaga adduunka markuu ka gabyahay maxamed cumar sadexdaas gabay midka hore rugni dhexaad la yidhahdaa labada dambana waan markaan gaadnaan idiin sheegi doona haddii ilaahay idmo kolkaa rugni dhexe waxay ahayd taarikhiisu xirsi maxamedina dhiigteeda sagal magar ahaayeen reerahoo meel ku jiraa la yidhi aynu xaggan iyo haragigeedi igu guuriyo xaggan adigu arrinkii baa laisku qabto xirsi maxamadkii oo kolkaa yaa maxamed markuu u gabiyey kolkaa gabay meesha magu tegey gabaygaasoo uu leeyahay xirsi maxamedow in uun xirsiguna muxuu lahaa hal habeen la dhiigtay haba un baad xoorkeedi diidaysaa adduun waxa ka dhacay kan warqabti buu leeyahay rugni dhahay xirsow warkii xalay ka raadiyuhu keenay ka rafaad ninkii adduun raaxayda qabayda roor oo dhigma yeella waa raadkana wadaada rug wanaagsan gaalka ilaaha waa rucleeyahay ingiriis rogaal iyo colda ruuga loo dhigay nimankii rabaysnaan jira loo rakibay gaadhi carabtii rumaabiga ahi rodol ma miistaan raqiis laguma helaa shacaar mudulsoor rogay risigey reemida dhacyo haranka deeqaayo burumaha ridama hayey dagaalka isu reebi soobaanada keenay intaan waagu kala roodo aqwa xeebta taaliga baktiga ragadu keenaysa inta rogan wax raadiya nafkan ruuxna laga cayni beeraha ruqa haye mashaca lagu rigaaxayo balyimadan ayaan lagu ridban ruuxa ka soocayn babuurka reemigii iyo roorka lagu toogo raayiga ayaa unbaakuyihi ramad ka caaney adunbaa raxan raagi ee raasamaaldhimay rabbi tuugu mooye dadkii haye kala reebi intaad xoorkii rabaada raadin riqan dunidii hundarabaka lagu sheegi malaha raandiis laga reeshay ragihii bannaan hawriyaaqani warwaa laisku soo raranaya hosha ii riyin inta reerka la isugu imaan ha igu rogin faafan buyiri gabaygaasina isaguna saasuu ahaa